بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد waxaan kusoo jirnay kitaabkii cumdatul axkaam waxaan soo gaarnay kitaab alacima baa qeybtii ka hadlaysay adcimada iyo cuntada weliba baabkii ahaa baabu sayd ama ugaarta iyo wixii la halmaama ka la halmaala ka hadlayay waxaan soo gaarnay xadiiska saddex boqol iyo sideetan iyo afar can hamaam ibni xaaritin can cadiy bni xaatimin qaala qultu ya rasuul allah cadiy ibni xaatim iyo hamaam waxaa laga wariyey inay dhaheen oo cadiy uu dhahay cadiya laga warinaya waxaa ka warinaya hamaam marka cadiy wuxuu yihi qultu yaa rasuul allahi waxaan idhi rasuulkii allow inii ursilu alkilaaba waxaan diraa eeyaasha almucallamata ee wax la baray macnaha tababarka lagu ugaarsado la siiyey xayawaanka lagu ugaarsado sidaan horey u sheegnay waxaa ka mida eyga marka xayawaan aan tababaray mucallamka ah ayaa maaragtay waxaan u diray inuu wax iisoo qabto ugaartaan u diray fa yumsik fa yumsikna calaya eydaasi tababarani way ii qabtaan xayawaankii wa adkura sma allahi magaca lena waan xusaa fa qaala wuxuu yihi nabigu sala allahu alayh wasalam idaa arsalta kalbaka almucallam eygaaga aada tababartay haddii aada dirto wadakarta sma allahi magaca allena aada ku xusto calayhi eygaasi aada dirayso xayawaanka aada u dirsanayso fa kul waxaad cuntaa maa amsaka calayka wixi uu ku qabtay xayawaankii kuu qabtay cun wey qultu waxaan idhi wa in qatalna hadday dilaanna hadday dilaan oo eygii markaan diro xayawaankii qaar intay kuu qabtaan bay ku haynayaan qaarna intay la xarbinayaan oo la dagaalayaan ayaa maaragtay oo uu hadba dhinac u tuuraya hadduu xayawankii saas ku dhinta ka waran qaala wuxuu yidhi nabigu sala allahu alay wasalam wa in qatalna haddii ay dilaan waad cunaysaa wey maa lam yashrakhaa kalbun haddii uusan la wadaagin ey kale oo laysa minhaa kuwa la tababaraan ka mid ahayn qultu waxaan idhi fa innii armii bilmicraadi assayda waxa aan aangamaa micraadka wa waa maaragtay waa halgaad shay kuusan ama maaragtay saasoo kale weyn oo macnaha eygii lagu tuuray way macnaha xayawaankii ugaartii lagu tuuray way ayib waxa weeye waa waa shay ballaaran oon af wax lagu mudo iyo saasoo kale lahayn haddii aan tuuro ka waran marka wuxuu yihi oo uu ku dhaco xayawaankii faqaala wuxuu yihi idaa ramayta bilmicraadi haddii aada shaygaas micraadka aad tuurto oo fa kharaqa uu jeexo shay afle uu yahay oo jeexo jeexo xayawaankii fa kulhu cun wey wa in asaabahu bicardihi hadduu babaciisa uu ku uu ku asibo ku dhaco xayawaankii aad ku tuurtay oo sidaa xayawaankii dhaawac ugu gaarsiiyo ku dhinto falaa ta'kulhu ha cunin xadiisku wuxuu ka hadlayaa laba arrimood labada arrimoodna waxa weeye midda koowaad waa eyga xayawaanka eyga ah waa xayawaan la tababaro axkaam badanna shareecada uu ku leeyahay qaar noo soo socdaan guriga iyo ku dhaqashadiisa guriga ku haysashadiisa iyo waxyaabahaas maxay shareecadu ka qabtaa ugaarsigiisa maxay shareecadu ka qabtaa inaad guryaha uu ku waardiyeeyo maxay shareecadu ka qabtaa in lagu ugaarsado waa shay mubaaxa oo banaan weliba marka aada eyga tababarato eyga waxaa waxaa lagu tababaraa xayawaanka inuu ku qabtousan asagu nafsad ahaantiisa u cunin haddaad eygaasi marka aada dirayso bismillahi tiraahda waa laba arrimood inuu asagoo nool aad xayawaankii ku gaarto waad gowracani waadna cuni xayawaankii oo uu dilay haddii aada ugu tagto eygii asaga ahaa waxaad fiirinaysaa ey kale ma la joogtaa hadday ey kale la joogto waxaa weeye xayawaankaasi lama cunayo hadduu keligiis yahay oo xayawaankiina uu dhintay intaad dirtay duurka isla galeen maaragtay ugaartii biciidkii iyo dabataagtii iyo sagaaradii iyo bakaylihii iyo waxay noqotaba xayawaankaad u dirtay wuu cayrsaday kaa fogaadan ma aragtay waxaad u timid asigii mayd oo xayawaankii uu ag taagan yahay markaasi haddii xayawaankaasi ay kale ay meesha la joogto eygaasi ku qabtay ma ku banaan inaad cunto laakiin keligiis haddii uu yahay ama ey la wada tababaray oo aada dirtay iyo bismillahina aada tiri waad cunaysaa way sidaasa xadiiska ku cad wey ayib taas waa qeybta hore ee xadiiska qeybta labaad weliba saxaabigu ka huubsaday nabigu wuxuu yihi rasuulka alla hadduu dilo ka waran hadduu dilana waad cunaysaa buu yihi haddaan ey kale aysan maaragtay la wadaagin eydii la tababaray wey ayib waxaa kaloo wax lagu ugaarsadaa fallaarta iyo waxyaabaha maaragtay saasoo kale lagu gano wuxuu marka soo qaatay micraad micraadka waxaa la yidhaahdaa waa ul weyn oo madaxeedu uu maaragtay qalloocan yahay marka ushaas waxaa loo isticmaalaa sidii fallaarta oo kale mararka qaarkood xayawaanka lagu ganaa lagu tuuraa hadday marka babaceeda ay ku usha aad ku helgaaday afka hadday fiiq ka leedahay oo ay muddo xayawaankii oo sidaas xayawaankii aada maaragtay bismillah intaad tirahda aada ku tuurto ay dhimato waad qalanaysaa wl haddii ay laakiin babac ay ku dhufato dhinac gooyo aada ku ku disho xayawaankii ma cunaysa fallaartaada caadiga markaad tuurto haddii fallaartu afka ay ku muddo xayawaankii saas u duleeliso oo xayawaankii inta saas uu ku dhinto dhaawacaa soo gaaray ayadana markaad tuuraysa inaad bismillaahi tiri xayawaankaas waa la cunayaa wey laakiin haddii babacaysa iyo dhinac dhinac u disho uusan jeexinin laakiin ay ganac goyso oo kale ama aada bud inta ku tuurto xayawaankii ama dhagax ku tuurto ay ku dhacdo sidaas ku dhinto ma cunaysidii ayib wax waxaa la rabaa dhiigga ka daadiya marka wuxuu leeyahay nabigu sala allahu caleyhi wasalam idaa arsalta kalbaka almucallam haddii aada dirto eygaaga la tababaray wadakarta smaallaahi magaca lana aada ku xusto fakul maa amsaka caleyka wuxuu ku qabtay cun qultu waxaan iruu yidhi cadiyi baa odhanaya waxaan iruu yidhi wain qatalna hadday dilaanna qaala wuxuu yidhi wain qatalna hadday dilaan xataa waa saas wey waad cunaysaa maa lam yashrakha haddaysan la wadaagin uusan la wadaagin kalbun laysa minha ay aan ka mid ahayn kuwa la tababaray wey qultu fa inii armi bilmicraadi micraadkan wax ku ganaa assayda ugaarta fa usiibu markaasu fa usiibu asiibaya ama fa usiibu waan asiibaya wey marka mar hadduu saas aad ku asiibto saas xayawaanka ugu dhaco waxa weeye waa xayawaankaasi wuxuu nebigu ka uu ku fatwooday uu yidhi idaa ramayta bilmicraadi fa kharaqa uu markaasi dilaaciyo oo jeexo oo saas jirkiisa ku dhex galo fakul wain asaabahu haddii uu asibo biardihi ballarkiisa ku asibo falaa taakulaha cunow xadiidka ku xiga waa xadiidka saddex boqol iyo sideetan iyo shan waa xadiidkii ashacbiy uu ka warinayo can cadiyi رضي الله تعالى عنه نحو حديثا وقال أي كوري وفي وحاكي جري إلا أن يكون الكلب إلا أن يأكل الكلب إلا أن يدفعنا فإن أكل هديء عنا فلا تأكل عنا فإن أخاف أن تأكلنا وفحكوا عن أكل إلا عن بالجير إذا بمعنى فكل إذا الحيوان تسأل وغارتها لغوقتي إلا أن يأكل الكلب إلا أن يعنا ما هني فإن أكل هديء عنا فلا تأكل عنب فإني أخاف حساب قليلا أن يكون إنما أمسك على نفسه إن تأرنت إن نفسي سيقف الحيوان وإن خالتها هدي قدر من كلاب إيال خلا ومن غيرها قوة وبر يكمل هين فلا تأكلها عنب فإنما سمي فإنما سميت وحأد أن أن أن بسم الله سوري أن على كلبك إجابة أو فإنما سميت بذلك إذا خلديه مطلقة وسميت وكرد من توحاد مقعودين على كلبك إجابة ولم تسمى ما أذن مقعاب على غير إيجا كلمة أذن مقعابين أشهد معنى هو محي لو أهمد من نوع مدي هروسية شيء إيسا الهدي اللي جدتها أولي أبي سيران كتبرن كم في قدري كيف يقدر إيجا نفس الشيء كتبرنا هدي حيوانك مركة إيجا uu kaga farafareeyo oo uu cuncuno oo cadad ka goosto ha cunin maxaa yeelay markaasi asaga ayaa isu qabtay adiga kuuma aanu qaban wafii waxaa ku jira xadiidka qaybtiisa kale idaa arsalta alkalbaka almukallab haddii aad dirto eygaaga tababaran mukallab ay mucallam waayo eyga la tababaray weeye fadkur isma allahi caleyh magaca alle ku macnaha ku xus oo sheeg magaca alle subxaana watacaala fain amsaka calayka haddii uu kuu qabto سوف أدركته أدهليشه حيا أسوى النول فاذبحه الجيرة وإن أدركته أدهليشه قد قد قد قتل ما وإن الدلي أو حيوان كيوميد أدو تكته ولم يأكل أوسن عنين أيجي منه حيوان كوسن وحبك عنين فكل مركز عن فإن أخذ ال- فإن أخذ الكلب إيجا قبشنا القبل يبعد أهضا ذكاءه قورع إنسان قورع حيوانك هكشا كنا أو حيوان القورع أنبان عنايا وحاس ماشا كنا محايا إيجا قبشنا وكو قبطي بابا قورع إنسان وهدو إنسان ومن أما إيسا لعيسا الله يرازين وفي أيضا حديث وحاس فلسجرتا إنه يرمي صلى الله عليه وسلم إذا رميت بسهمك هذا صلارتا رأس كدانتا فاذكر اسم الله عليه مقعها الله كم مقعه أو كحسوي وفي وحا كجرة وإن غاب عنك يوما أو يومين إله ما الموت بها كامقنا لو ما الموت يلا- ما لم بها كامقنا أنا حيوانك فالأرض كل علي وسكتكتي فالأرض لا عررتي مدة أي كامقنا ما لم دم بدنيدي ما لم دم أخارتي إذا ما يتعلى وادعوني سوي هديك كافر من أو مارتي حيوانك آذان أثناء وقت الأدوية أعطني لكن سيد عادقة وحلالوي وفي اللهم رواية رب هذه الدعوة اليومين التامة والثلاثة لو ما الموت والصلاة أما القائمة.
لا صدح ما الموت فلم آت تجد محمدا فيه الوسيلة آه، فلم والفضيلة تجد فيه آذان نكوارك وابعثه إلا مقاما أثر محمودا سهمك الذي فلارت هذا وعدته.
الراتب من وحكى الآذان كوارن أو أي دينع كجوستي يدروع دينع كجوستي ي- وحكى الآذان كوارك كلية فلارت هذه نقول أنت أت كواركته فكل إن شئت هبي أدون تعوي dadka xoogaa ka yaqiiqsatoo tirada xayawaan dhowr beri banaankan yaalay asaga iskaga tagwey wain wajadtahu gariiqan fi lmaa haddii aad hesho xayawaankii falaartu ku dhacday asagoo biyo ku dhex dhacay falaa ta'kul ha cunin fa innaka adigu laa tadri ma ogid almaau qatala ma biyaha dilay aw sahmuka ama falaartaada miyaa dishay mid dilay ma ogid wey waxaa weye isku soo duuduub falaartaada hadday xayawaan ku dhacdo oo xayawaanki aad hubsato inuu falaartii u dhintay ma waktiga muddada ha qaadatay haddaad hesho waad cunaysaa wey haddii laakiin aad kala garan weydo shaki kaa kaa galo in ay falaartaadi dishay iyo in xayawaan kala dilay iyo inuu biyo ku dhintay iyo waa isagoo mayd unbaad aragtay laakiin waxaad kala garan weyda cidda dishay calaamado ku tusinaya in wax kala dileen ama falaartaadi u dhintay waad ku wada aragtay waxaa ka mid a biyuu ku dhacay waxaa ka mid a xayawaan kalaa wax ka goostay dhibaato kalaad ku aragtay meel buu ku jigsoomay oo geed buu intuu ku dhacay baa qoriba dhinac ka muday waxyaabahaasoo kale haddaad ku aragto banaanka ayaad ka maraysaa ayib xadiidkaas marka waxaa ku cad een, xayawaanka aad tababaratay haddaad bisinka u qabato wuxuu kuu qabtay inaad ku ugaaranayso ood cunayso haddii aad falaartaada bisinka u qabato waxay kuu disho ood cunayso walowba aadan naf ku gaarin haddaad naf ku gaartana alxamdulilah wax lamida qoriga iyo xabadda aad ridaysaa lamida haddii ka dhex dusaysa xadiidka taas ku xiga waa xadiidka saddex boqol iyo sideetan iyo lix wey can saalim ibni cabdillaahi ibni cumar eh, eh, saalim ibni cabdillahi ibni cumar waxaa laga wariyey can abihi aabihiisuu ka warinayaa cabdillahi ibni cumar buu ka warinaya radi allahu tacala canhuma saalimna waxaa dhalay cabdillahi ibni cumar baa dhalay cabdillahi ibni cumarna waa cumar ibni khataab wiilkiisii wey qaala wuxuu yidhi cabdillahi ibni cumar samictu rasuula allahi rasuulka alle baan maqlay sala allahu alay wasalam yaquulu asagoo odhanaya man iqtanaa kalban qofkii ay dhaqda ilaa kalba saydin ay ugaar ugu talagalay aw maashiyatin ama xayawaan inuu raacsado ugu talagalay fa innahu yanqusu min ajrihi ajarkiisa waxaa ka nuqsqaamaya kulla yawmin maalin kasta qiraataani laba qiraad laba qiraad way qofkii ay dhaqda oo eygiisa guriga u joogo asagoon ahayn ey ugaar ah ama uusan xoolo raacsanaynin laakiin ay kale guriga iskaga joogo maalin kastoo waa barya laba qiraad oo ajira ka go-ays ayib qiraad waa maxay nabiga xadiis kale ku sheegay qiraadka waa buurta uxud halkii qiraad buurta uxud oo kale oo ajira ka go-aysa wey وق- وقال سالم وق- سالم وحيري وكان أبو هريرة يقول أبو هريرة وحديه جري أو كلب حرس أما أي بير أسنهين وكان صاحب حرس بيرنا ولهين جري وحكمنا من أدبرت أكوي لالنايا أو ج- ما ركتي وردي برد أكوي هوي مركا أما حولا أكو راعية أما أساسو كلا مركا هدي أيجا أد أدقانيسيد قول إنو كو جوغو أو بيت بالنايا حيوان با إي جوغو سيدا قالب هدا أي سميان أو كلا غاري أكو ريدتو أو سيدا قالب إلا دقانتين maalin kasta oo waabari ajarkaagi waxaa waaye dhulku ku daadanaya wey wax ajarka salaadaad tukanayso iyo soonkaad samaynayso wax oo dhanba waa kaa daadanaya maxaa yeelay laba qiraad ajar yar maaha waa ajar aad iyo aad u fara badan marka dadka qaarkood gaalada sidooda kale iska dhigdhigayaan waxaad arkaysaa qofkii maaragtay ay iska wata wax uu u taraya male gaarigu ku dhex ridanayaa waa maaragtay saasoo kale gurigu iskaga dhex joogaa xataa ma kuwa xabaroonba guriga u ardeynayo banaanka iyo saasoo kale geeyay guriga dhexdiisa ayaa eyga u dhex jooga waxay culimmadu ka doodaan marka eyga laga hadlayo inuu waardiye ka yahay gurigaaga oo kale oo aad maaragtay wixii xiraasa ah iyo wixii maaragtay booliiska iyo wixii lamida iyo hawl lagu qabanayo hawshaas iyada ah oo xadkeeda iyadana leh way bannaan tahay laakiin marka ay timaado inay dhaqasho ay tahay oo xayawaan aad dhaqanaysa uu yahay lama ogola weeye ajarkaaguna ka nusqaamaya waana maaragtay wax shareecadeennu nahiyey وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين